bismillaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda raadiyaha galgaduud idiin soo gaarayso dhammaantiin fid wanaagsan ayaan idin leenahay kusoo dhowaada warka habeennimo qodobada ugu waaweyn faahfaahinno ka soo baxaya qaraxyadii iyo weeraradii maanta ka dhacay xarunta otooto oo ay degan yihiin wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya oo faahfaahisay weerarkii iyo qaraxyadii ka dhacay maanta xarunta otooto ee wasaaradaha arrimaha amniga iyo gudaha madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland oo ka hadlay qaraxii iyo weerarkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo guddiga joogtada ee aqalka sare oo kulan ka yeeshay xiritaanka kalfadhiga baarlamanka soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed oo maanta tababar loo furay mar kale dhegaystayaal habeen wanaagsan ayaan idin leenahay waa habeen sabti ah hadduna soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha toddobaad ee julaay sannada laba kun siddeed iyo tobanka waxaad dhegaysateen qodobada warka fiidnimo kuwooda ugu waaweynaa haatana ku soo dhowaada warkii oo dhan oo idii anba qaado arigu xasan cismaan cabdullah xasan fantastig dhanka farsamada cumar liibaan isxaaq cumar yareh ayaa gacan iga siin doona inta warka fiidnimo ku jiro waxaadna nagala socotaan muujada f m sideed sideed ribic shan magaalooyinka dhuusmaraayb guraceel iyo matabaan iyo deegaanada ku hareeraysan dhegaystayaasha kale ee adduunka ku suganna waxay si toos ah noogala socdaan bejka internetka ku leenahay ee raadiyaha galguduud dot com waxaa faahfaahinaa dheeraada ay ka soo baxayaan qaraxyadii iyo weeraradii maanta ka dhacay xarunta oto oto oo ay degan yihiin wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha soomaaliya ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku geeriyootay inta la hubo kow iyo labaatan kalena oo ay ku dhaawacmeen laba qarax oo gawaari loo adeegsaday oo lala beegsaday xarumaha wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo ku taalla agagaarka taallada sayidka gaar ahaan dhismaha xarunta ciidanka booliska ee oto oto qaraxa hore oo gaari loo adeegsaday ayaa abbaara kow iyo tobankii barqanimo ka dhacay afaafka hore ee wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waxaana xigay in koox hubaysan oo tiradoodu la shaacin ay gudaha u galeen dhismaha halkaasina ay risaasayn socotay muddo saacado ah ku dhex martay iyaga iyo ciidanka amniga dowladda soomaaliya weerarkaasi kadib ayaa waxaa dhacay qaraxii labaada oo is oo isna gaari loo adeegsaday waxaana la sheegay in qaraxa labaada oo ahaa midkii ugu weynaa uu sababay inta badan dhimashada dadka goobta ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmaya gabarh ka mid ah goobjoogayaashii ee ku sugneed halka mashaqadu ka dhacday ayaa warbaahinta ugu warantay waxyaabihii ay indhaheeda ku aragtay
qaraxka koowaad gudahoo dhexgalay oo wasaaradda gudaheeda qarax labaad wuxuu ku dhacay meeshaan bajaajkaasi dhex yaala aniga dhimashada waa ilaa intaa xisaabiya toban waa dhaawacyadana sideeda xisaabiya markaasaa hubaan
dhinaca kalena mid ka mid ah darawallada aamiin ambalaas ayaa markii uu dhacay qaraxii koobaad waxa uu qiray inay qaadeen dhaawacyo tiradoodu gaarayso saddex iyo toban kuwaasoo ay kala geeyeen isbitaalada digfeer iyo madiina ee magaalada muqdisho
aminanbaa faagti markuu qarax dhacaan imaanay waxaan qaadnay dad hadda gaara saddex iyo toban qofood oo dhaawac bis ilaa hadda dhimashaan qaadna ama dhimashaan aragna ma jirto meeshana lama geli karo oo cabsi qarax iyo waxbaa aan laga cabsana marka safetyga marka waxaa leedahay dadkiinaan qaadnay isbitaalada aan kala geenay difeed iyo banada iyo waxaa waaye madiino
inkastoo darawalkaasi ka tirsan ambeen ambalas uu sheegay inay qaadeen dhaawacyo saddex iyo tobana ayaa misena markii uu weerarkaasi uu soo gabagaboobay xiriir ay warbaahintu la samaysay madaxa aamiin ambalas doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan waxa uu sheegay in ay qaadeen shan ruux oo meyd ah iyo kow iyo labaatan dhaawaca dhinaca kalena dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka biixisay weerarkii iyo qaraxyadii maanta ka dhacay xarunta oto oto oo ay deganaayeen ama ay degan yihiin wasaaradaha amniga iyo gudaha ee soomaaliya shir jaraa-id uu saxaafadda u qabtay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya daahir aamiin daahir maxamuud geelle ayraadi ayaa waxa uu si kooban uga warbixiyey qaabka ay qaraxyadu iyo weerarada isxigay ay u dhaceen maanta bulshada soomaaliyeed ee adduunyada dacfaheeda kala joogta waxaan uga tacsiyeynayna dhibaatadii iyo musiibadii saakita dhacday inta ku dhimatay waxaan leenahay allah u naxariisto inta ku dhaawactana allah caafiyo waxaan rabaa inaan idinla wadaago saakito sidii caadada u ahayd argagixisada al-shabaab waxay soo qaadeen weerar ay ku kar daran yihiin ayna ku qaldan yihiin diin ahaan nirihii ay dhalin jireen weligood oo ahaa qoys soomaaliyeed oo aamin ah in geeri loo geeyo oo qof soomaaliyeed oo jirkiisa isla socdo aan iyaga waxba ka galabsan la dhaawaco hanti soomaaliyeed iyo asaan soomaaliyeed la dhaawaco musawirka dalka inta la xumayn kara la xumeeyo arrintu way isku dayeen dabcan dowladda soomaaliya dadaallo badan oo badan oo badan ama dadaalkeeda inta u badan waxay ku bixisaa in dadka soomaalida ay helaan amni iyo ammaan ka soo reynayay muddooyinka ugu dambaysay oo tilaawooyin laga qaadayay laga difaaco waxyaabaha amnigooda iyo deganaanshahooda iyo jiritaankooda dhaawacaya ciidamada amniga iyo dowladda qaybaheeda kale markii waa ay la falgaleen markay la falgaleenna way soo si kooban wakti yar ayay kusoo afjareen raggii argagixisada ah ee weerarka soo qaaday gebigood waa la dilay dad soomaaliyeed waa waxba ka galabsan oo wasaaradda joogay iyo dad kale intaba waa ay dhaawaceen waxna waa dileen intii dhimatay allah u naxariisto
weeraradaasi iyo qaraxyadii ayaa dhacay maanta xilli ay howlahooda shaqo ay ku guda jireen mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waxaana la sheegayaa in gudaha dhismaha ay ka dhaceen dhimasho iyo dhaawacba sidoo kalena ay jiraan dad badan oo shacabah shaqaale iyo mas-uuliyiinba isugu jira in halkaasi laga soo badbaadiyey waxaana mas-uuliyiinta lasoo badbaadiyey ku jira wasiiru ku-xigeenka wasaaradda amniga soomaaliya cabdinaasir muuse wuxuu kusoo kordhana wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan haddii ilahay awoodla raalli ka noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobey ayaa cambaareeyey qaraxii xarakada al-shabaab maanta oo sabti ay ka geysteen magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya madaxweynaha jubbaland waxa uu ku eedeeyey xarakada al-shabaab inaysan lahayn hadaf gaara laakiin ujeedkoodu ugu weyn uu yahay in dadka soomaaliyeed oo dhan ay xasuuqaan oonan jirin cid ay dhaafayaan shacabka ayuu ku booriyey in hay-adaha ammaanka soomaaliya la shaqeeyaan maadaama ay ku jiraan halgan adag oo nolosha qofka muwaadinka soomaaliyeed ah ay ku difaacayaan dhammaan ehelada iyo qaraabada dadka halkaasi ku dhintay ayuu uga tacsiyeeyey madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe wuxuuna caafimaad tamah u rajeeyey dadkii goobtaasi ku dhaawacmay guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah iskugu yimid kulankoodii caadiga ahaa waxaana kaga arisadeen katashiga taariikhda xiritaanka kalfadhiga kala fadhiga saddexaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kulankan ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashe cabdulaahi oo ay weheliyeen labadiisa ku-xigeen waxaana markii uu kulanku soo idlaaday warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii looga hadlay xoogayaha joogtada ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cali maxamed jaamac ajendaha kulanka wuxuu ahaa kala fadhigan saddexaad wakhtigiisa soo gabagaboobay ayaa laga tashanayay wakhtigii la xiri lahaa waxayna ku aadan tahay sida xeer hoosaadka iyo dastuurka noogu qoran bisha julaay tobankeeda maadaama shaqooyin badan golahu u yaaleen ayaa lawada laga wada hadlay sidii wakhtiga go-aan looga gaari lahaa ayuu yidhi xogayaha joogtada ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cali maxamed jaamac sidoo kale xogayaha joogtada ah ee golaha aqalka sare ayaa sheegay in kulankan ay wada qaateen labada guddoomiye baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka isku afgarteen in hal mar la wada xiro kala fadhiga ama kala fadhiga baarlamaanka maadaama bishii maarso tobankeeda mar la wada furay ugu dambayntii golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa dardar gelinaya howlaha muhiimka ah ee hor yaala saraakiil ka tirsan ciidanka booliska federaalk ee soomaaliya ayaa maanta tababar loo furay iyadoo laga duulayo hadalkii taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye guuto bashiir cabdi maxamed ameeriko ee ahaa in kor loo qaado aqoonta iyo xirfadda ciidanka ayaa maanta madaxa hogaanka tababarka iyo qorshaynta booliska waxa uu tababar u furay saraakiil dhallinyaro ah oo ka tirsan ciidankaasi saraakiishan ayaa waxaa loo tababarayaa macalinimo waxaana markii tababarkan ay dhammaystaan kadib wixii ay soo barteen uga faa'iideyn doonaan ciidanka booliska soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed madaxa hogaanka wacyigelinta iyo qorshaynta ciidanka booliska soomaaliyeed sariyo guuto sheekh cali maxamed oo la hadlay saraakiisha maanta tababarka loo furay ayaa u sheegay in ay ka faa'iidaystaan tababarkan isagoo xusay in laga rabo in ay macallin ay u noqdaan ciidanka booliska soomaaliyeed ugu dambayntiina wararka ka imaanaya ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug shirkad ka shaqaysa nidaaminta aaska qafuraha ayaa waxaa laga daafuray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug shirkadan ayaa lagu magacaabaa sahay aqro group sida la sheegay waxayna samayn doontaa dhammaan howlaha la xiriira dhaqidda meydka ee karafanta iyo aaska qaaburaha munaasabadda lagu daafurayay shirkadaas ayaa waxaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah shacabka iyo mas-uuliyiinta magaalada gaalkacyo shirkadaas hay aaqiro group ee ka shaqaysa howlaha la xiriira dhaqidda meydka ayaa ah tii ugu horeysay iyada oo hadalhaynta magaalada gaalkacyo ay maanta ahayd aas-aasidda shirkadaas sahay aaqiro group oo laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug guudaana dhegaystayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa warkii fiidinimo oo caawa halkan aan kaga soo saaray in la socodsiinaya anigoo xasan cismaan cabdulla xasan fantastic dhanka farsamada warka fiidinimo waxaa gacaniga siinayay cumar liban isaaq cumar yare waxaadna kala socoteen muujada f m magaalooyinka dhusmareeb guriceel iyo matbaan dhegaystayaasha kale ee adduunka ku suganna waxay si toos ah noogala socdaan bejka aan internetka ku leenahay ee raadiyaha galgaduud dot com sidaas iyo nabadgelyo